kulanti wacan oo wanaagsanna kuna soo dhowaada barnaamijka hiil walaal oo aan idinkugu soo gudbinno wararka iyo warbixinnada ku saabsan dadaalada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom uu ku taageero bulshada soomaaliyeed isagoo kaashanaya ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya qodobada ugu waaweyn barnaamijkeennana waxaa ka mid ah amisom oo agab gaadhsiisay xarumaha caafimaad ee gobolka hiiraan amisom oo wareejisay saldhig booliis oo dhowaan laga dhisay magaalada baydhabo saraakiisha amisom oo dhammaystay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha jinsiga iyo ilaalinta shacabka soomaaliyeed
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqa coronavirus oo sidoo kalena loo yaqaano covid sagaal iyo toban uu yahay mid faafa bulshiwiintana mise walaalogana dhammaan may kawaanayaane inyo hogaansamaan shuruucda si lamid e kala fogaanshaha bulshada siyo in yarayaan khatarta cudurka coronavirus may kale bulshada kawaanayaane inyo isku ilaaliyaan meelo bulshada badan iska kooyasa cudurka coronavirus waliba waa xaqiiqo waliba uusan nagada koray khatar waliba ana go'aansaday intaan is ilaali aan u roogow iddo waana ka dadaalow nadaafad cudurkan koronaga e waliba ka dhiyay qof kasta laakiin dadka da'da iyo waxa xanuunsan iyo agnuguli waliba kuka ilaaliyo korne anti gurya ka hayn
waxaa la rabaa inaan la tegin meelaha dadku ay ku badan yihiin bulshada sida meelahaas laisugu yimaado oo kale ciyaaraha aroosyada masaajidka hadday xataa daruura kaa gasho oo kale inaad meel ka kooban joogto intiun ogaano waanu ku feejignaanu haddii aad iska aragda calaamado xaan hirgibka oo kale ansee u dhakhtarka keenka dhow tan kaloo soo raacaysa waxay tahay in aad ka fogaato dadka hindhisanaayo ama dadka qufacaayo dadka qufacaayo oo bulshada ku dhex jiro waxaan ugu digaynaa inay sameeyaan lambarka kuwaad inay qabtaan waxaan ku ihahdaa in xusulkooda ay soo laabaan ay sameeyaan markay qufacaan inay qusulka ku qufacaan tan kale markay hindhisaayaan waxaa la rabaa in maaragtay ay ku hindhisaan tiishka ama waxyaalaha nadiifka ah kadib markuu hindhisan waxaa laga doonaya inuu meel wasaqo uu ku rido waxaan leenahay ha lagu koobo salaanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha lagu koobo si looga badbaado xanuunkan covid nineteen loona yareeyo bulshada waxaan ka codsanayaa inay isxayirto bulsho walba ilaahi subxana watacaala inay tala saartay gurigeeda ku xayirnaato ee gurigeeda aysan ka bixin carruurteeda badbaadsato carruurta ay xayirto waayo meeshii bulshada soo timaada ama aroosyadii ama meelihii banoonigii lagu cayaaray ama meelihii haweenka sugu imaanayaan cudurra ayaa laga qaadaa insha allah inuun idiroognu nisku ilaalino fayraskan waayo majeerta waldaawo ee laka daawayow dadka fayraskan haridide
ka feejignow coronavirus
ciidamada jabuuti iyo kuwa ethoobiya ee ka tirsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa agab caafimaad gaarsiiyey maamulka gobolka hiiraan si loogu taageero xarumaha caafimaad si kor loogu qaado adeegyada daryeelka caafimaadka ee gobolka hiiraan deeqdan ayaa ah tii labaad ee la gaarsiiyo dadka deegaanka si ay uga faa'iidaystaan kadib deeqdii dhowaan la gaarsiiyey cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne agabkan oo isugu jira dawooyin kala duwan iyo agab caafimaad ayaa lagu wareejiyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaana munaasabad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne iyadoo munaasabadii wareejinta ay kasoo qayb galeen saraakiil ka socotay maamulka caafimaadka magaalada beledweyne saaka dawee noo keenay sector for oo ka kooban labada dal ee aan horu soo sheegay dowladda etoobiya iyo dowladda jabuuti dawadaas oo ballanqaad horay loo ballan qaaday sanadkii hore daba socotay sida la ii sheegay dawadaasoo ka kooban noocyo kala duwan tirsigeedana aanan hadda garanayn laakiin tirsi aad u fara badan ah marka koowaad ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amisom ee labadaa waddan ka kooban ee noo keenay dawada waxaan rabaa inaan kor u sheego cid kasta ee maalin un galaas biya ama macalgayntii lagu qaado dadkan tarta wax kale ma dhihi karayna laakiin waan u mahad celinaynaa cid kasta oo dadkan wax taraysaana waa sensor condition wax condition ay ku xirantaa ma jiro sarkaalka hoggaanka howlgallada qaybta afraad ee amisom gaashaanle cismaan obsi iyo xoosha ayaa xusay in agabka caafimaad loogu talagalay in lagu taageero qaybta caafimaadka ee gobolka hiiraana maantu ay tahay khamiis bishuna saddex labaatankii julaay laba kun iyo labaatan waxaan ku wareejinaynaa dawo ka timidday amisom sector four waxaana ku wareejinaynaa guddoomiyaha cali jeete iyo mas-uuliyiinta kale caafimaadka ee dakhtarka hiiraan markii ugu horreysay maahan waxaan ku wareejinayna dawo toddobaadadii hore soo socday dawo- dawooyin hore aan ku wareejinay tanna way daba joogtaa dawadan oo oo ka kooban eh, dawo badan oo taya leh oo oo ah oo u kala baxda ah, nooc- nooc- noocyada kala gedisan ee oraalka oraalka sirooga injectionka drug for external ophthalmology drug uh, catering t- types iyo kuwa badan oo kale bishii juuna ciidamada amisom ayaa agab caafimaad gaarsiiyey ee magaalada beledweyne kaas oo isugu jiray kartoomo dawooyin ah fitamiino loogu talagalay carruurta nafaqadarradu hayso ee cisbitaalka magaalada beledweyne si dadka deegaanku uga faa'iidaystaan korna loogu qaado adeega caafimaad ee magaalada beledweyne guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ayaa ku ammaanay ciidamada amisom sii wadidda taageerada ay siinayaan dadka ku dhaqan gobolka hiiraan isagoo xusay in deeqdani ay timid wakhtigii ku habboonaa marka la eego xaaladda caafimaad ee magaalada beledweyne iyo baahida dhanka dawooyinka ee cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ay soo wajahday daawo yaraan ba'ani runtii waxa weye daawadani waa daawo eh, waxtar leh ee markii koowaadna ma aha eh, laba laba isbuuc wakti aan wakti ka yar eh, amison waxay noo keeneen sector four daawo ayaa lafteeda taya leh oo runtii aad loogu loogu bogay islamarkaasina bukaanada isbitaalka ay maar jaanis u noqotay haddana dawadii dawo ka badan ayaa la keenay Eh, waxaan aad ugu bogaadinaynaa eh, walaalahayn eh, maaragtay sida ay noo soo garab istaagaan mar walba oo markii koowaad aysan ahayn oo mar- marar badan oo hadda ka horna ay s- runtan soo caawiyeen isbitaalka Eh, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin deeqdani ayaa qayb ka ah wada shaqaynta rayidka iyo militariga ee soomaaliya iyadoo looga gol leeyahay in lagu xoojiyo xiriirka dadweynaha iyo ciidamada amisom deegaanada ay ka howlgalaan qaybinta agabka caafimaad ee amisom ay siiso cisbitaalada kala duwan ayaa sidoo kale looga gol leeyahay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka ee ku dhaqan goobaha ay amisom ka howlgasho tan iyo markii uu dilaacay cudurka safmarka ah ee covid toban iyo sagaal waxaa dadweynaha ku adkaatay inay tagaan saldhigyada ciidamada amisom kadib markii lasoo rogay tallaabooyin ballaaran oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka amisom ayaa si joogta ah ula kulanta saraakiisha maamulka gobolka hiiraan si loo dhiirigeliyo wada shaqaynta rayidka iyo militariga iyadoo la marayo tababarada iyo aqoon isweydaarsiyada si loo hagaajiyo adeega dadka deegaanka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa saldhig booliis oo dhowaan laga dhisay magaalada baydhabo ku wareejiyey maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyadoo tallaabadaasi ay qayb ka tahay dadaalada lagu dhisayo awoodda ciidamada booliska soomaaliya dhismaha saldhigga booliska bakiin oo ay maalgelisay dowladda denmark ayaa waxaa fuliyey amisom iyadoo arrintaasi ay qayb ka tahay dadaalada lagu kobcinayo awoodda amniga iyadoo la raacayo qorshaha kala guurka soomaaliya amisom ayaa fulinaysa qorshaha kala guurka soomaaliya kaasoo tilmaamaya wareejinta mas-uuliyadda ammaanka oo ku salaysan xaaladaha jira marka ay amisom ka baxdo soomaaliya mashaariicda lagu xoojinayo awoodda hay-adaha dowladda ayaa laga hirgelinayaa dhammaanba goobaha muhiimka ah ee ay amisom ka howlgasho ciidamada soomaaliya ee lagu wareejinayo mas-uuliyadda ammaanka ayaa u baahan awood dheeraada oo dhanka kheyraadka aadamiga ah iyo sidoo kale mid agab iyo mid maamul iyadoo amisom ay dhammaanba dhinacyadaasi gacan ka geysanayso iyadoo la shaqaynaysa dowladda soomaaliya munaasabadda wareejinta saldhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa isku-duwaha booliska amisom ee baydhabo kormeere guuda mukhtaar adaamo iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya colaad maxamed cali iyo taliyaha ciidamada booliska gobolka baaya major general amiin maxamed cusmaan kormeere guud mukhtaar adaamo ayaa ku celceliyey in dhismaha saldhigga booliska uu qayb ka yahay waajibaadka amisom ee ah samaynta iyo qalabaynta saldhigyada booliska deegaanada amisom ka howlgasho si loo xoojiyo waxqabadka ciidanka booliiska soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan ilaalinta sharciga iyo kala dambaynta ayna u sugaan amniga shacabka soomaaliyeed iyo hantidooda dhisida booliska soomaaliya ayaa qayb muhiima ka ah xasilinta dalka soomaaliya gaar ahaana in kor loo qaado guulihii la gaaray sanadihii lasoo dhaafay oo ay ka mid yihiin nabadda amniga iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha xiriirka jinsiga iyo ilaalinta dadka rayidka ah The project was started earlier in February.
mashruucan waxaa la bilaabay horraantii bishii febraayo waxaana lagu soo afmeeray wakhtigii loo qorsheeyey hadda halkan waxaan u joognaa inaan saldhigga ku wareejinno ciidamada booliska soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno howlaha maalinlaha ah ee aan ku tababarno kuna taageerno ciidamada booliska soomaaliyeed maadaama ay tahay waajibaadkeenna For the Somali Police Force, as this is our mandate.
taliyaha booliska ee gobolka baaya gaashaanle sare amiin ayaa sheegay inay dhowaan saldhigga geyn doonaan saraakiil cusub oo ka tirsan ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya si ay gacan uga geystaan sugidda amniga iyo kala dambaynta deegaanka gaashaanle sare amiin ayaa amisom ugu baaqay inay dhisto xarumo booliis oo dheeriya kuwaasoo gacan ka geysan kara ilaalinta nabadda iyo kala dambaynta saldhiggan wayba ka shaqayn doonta ciidamada haddii ilaahay ara ciidamadanka badan rugo haddii ilaahay haddii da- ge- diiri doonaan soddon qof wayb waa bannaanka magaalada kiyaal saas dartiya yaan taas ciidan aan sheegnay saldhiggan wayba muhiimid gaara angliya magaaladii meelilaha galaay oo oo nabaddiidkan oo meelila ka baara faday jagboyntada dadka bulshada lanka adeega fadiyo kii odowena lakuqabdo fadi kii oo maydhaaayso dantiisii adduunyahaas qodana laku ogaado faday magaaladaha ka gala fadiyo saasa saldhigga muhiimadiis taasa ciidan eh, muhiimadiis taasu amisom wayba iidanka mahadsanta intiya saldhig inta ka dhista unun iidanka baahanayni wayba rajeen intii atana tanka sii faylaniin goboto ciidanka maasiin bolis amsom intii saldhigan geeka niinisaan oo nii wareejiyaan markood marlamaad wayba kusii codsaan ini oo saldhigyada noocyadaan niin badiyaan meel walbana oo halbowleega niinka dhisaan oo geesiska badhow niinka dhisaan wayba kaloo aan ka nagaane en, dowladda denmark oo iyana fankan siidi oo nindhisti ini iyana sada iyo suku ballaaran iyo fankan makalmalwalba niinsiida iyana ku codsadaan howlahan ayaa looga gol leeyahay in ciidamada ammaanka soomaaliya lagu siiyo awood iyo xirfado ay ku fulin karaan waajibaadkooda muddada dheer iyadoo tallaabooyinkan ay qayb ka yihiin qorshaha kala guurka soomaaliya ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa si tartiib tartiiba ugala wareegi doona mas-uuliyadda ammaanka ciidamada amisom marka ay dalka ka baxaan saraakiisha sarsare ee militariga iyo booliska amisom ayaa soo gebagabeeyey tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha jinsiga iyo ilaalinta dadka rayidka ah kaasoo qayb ka ah howlgalka lagu taageerayo nabadda tababarkan oo ah kii labaad oo qadka internetka ka dhaca tan iyo markii uu dilaacay cudurka covid toban iyo sagaal ayaa looga gol leeyahay in lagu sii socodsiiyo howlgallada muhiimka ah tababarkan ayaa looga gol leeyahay in la sii wado waajibaadka howlgalka inkastoo cudurka covid toban iyo sagaal uu saameeyey adduunka oo dhan wakiilka gaarka ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika ee soomaaliya francisco madera ayaa xusay inay lagama maarmaan tahay sii socoshada howlgallada si aan u gudanno waajibaadkeenna isagoo teknolojiyadda ku tilmaamay waddada ugu habboon ay tahay in lagu sii wado howlgallada muhiimka ah maadaama adduunka uu saameeyey covid toban iyo sagaal The mission finds itself in a situation where howlgalku wuxuu galay xaalad uu ku qasbanaaday inuu shaqaalihiisa ka ilaaliyo cudurka covid sagaal iyo toban xilli sidoo kale looga fadhiyo inuu hirgeliyo waajibaadkiisa islamarkaasina uu xaqiijiyo in ciidamadu ay dhowraan qawaaniinta caalamiga ah oo dhan of all applicable international laws.
tababarka ayaa waxaa soo abaabulay waaxda ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo jinsiga ee amisom waxaana kasoo qayb galay lix iyo labaatan ruux oo kale ah shan iyo toban rag ah iyo kow iyo toban dumar ah oo ka socday qaybta koowaad ee amisom iyo xarunta booliska amisom si loo hubiyo in saraakiisha booliskani ay guud ahaan ka shaqaynayaan ilaalinta xuquuqda jinsiga iyo tan aadanaha inta ay gudanayaan waajibaadkooda wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika ayaa ku booriyey saraakiishani inay ilaaliyaan dadka rayidka ah inta ay gudanayaan howlahooda gaar ahaana haweenka iyo carruurta maadaama arrintaasi ay udubdhaxaad u tahay waajibaadka amisom ee soomaaliya Paragraph 17 of the latest UN Security Council resolution on AMISOM, resolution farqadda toddobiyo tobnaad ee qaraarka golaha amniga ee tirsigiisu yahay labaatan iyo shan labaatan ee amisom wuxuu dhigayaa si aad ahna hoosta uga xariiqayaa muhiimadda ay leedahay in dhammaan ciidamada amisom ay dhowraan xuquuqda aadanaha una hoggaansamaan xeerarka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah gaar ahaan qodobada sida gaarka ah ugu saabsan dumarka iyo carruurta with regard to the protection of civilians, especially women and children.
tababarkani ayaa ahaa mid waajib ah oo la siiyo dhammaan nabadilaaliyayaasha iyadoo loogu talagalay in lagu xoojiyo aqoonta saraakiisha iyo xirfadda la xiriirta dhanka xuquuqda aadanaha iyo jinsiga si loo hubiyo dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed You have uh, a number of trainings, uh, either as a police officer or as a military officer.
waxaa jira tababaro kala duwan oo qaar la siiyo ciidamada booliska halka kuwa kalena laga siiyo ciidamada milatariga tababaradan ayaa inta badan ku saabsan dhanka sharciga xeerarka aadamiga ee dagaalka iyo dhowrista xuquuqda aadanaha laakiin si kastaba ha ahaatee waxaan muhiim u aragnay inaan idin xusuusinno qaar ka mid ah casharrada laga yaabo inaad sannado ka hor qaadateen sidaa darteed waxaan inta badan qabannaa tababaradan si aan u cusboonaysiinno aqoontiina dhanka xuquuqda aadanaha Even the deployment trainings we do uh, in the in your capitals.
intii tababarkani socday saraakiishan ayaa ka hadlay mowduucyo ay ka mid yihiin wacyigelinta dhaqanka soomaaliyeed islaamka iyo sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha amisom ayaa waxay sii wadaysaa dadaalada ay ugu jirto ilaalinta haweenka iyo carruurta waxayna aqoonsan tahay sharafta aasaasiga ah ee aadanaha ee dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sida ay muhiimka u tahay in la horumariyo wanaagooda iyo horumarkooda waxay si cad u taageeraysaa dhammaanba dadaalada iyo siyaasadaha lagu doonayo in lagu ilaaliyo xuquuqda dadka soomaaliyeed guud ahaanba barnaamijkeeni hiil walaal intaa ayuu inoogu dhan yahay intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo